wasiirka wasaaradda arrimo gudaha koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha degmada afgooye iyo maamulka deegaanka lafoole iyo ceelasha biyo kuloonkala qaadi odayaalka dhaqanka iyo ganacsatada deegaanka walibana kulankan intisa badan odayaalka deegaanka lankudhugunsidaya xaalada ku-teegan deegaanka lafoole ankoreyntii odayaalka dhaqanka ayaa maamulka gobolka shabeellada hoose iyo wasaaradda amuuro gudaha koonfur galbeed la wadaagay xaalado deegaanka lafoole xilligan ku jirana gudoomiyaha deegaanka lafoole nuur ibraahim cusmaana waliba uuse ku warbiyey xaalada guud ee deegaanka lafoole mudana wasiir mudana gudoomiye cabasho ama konseyn ka jirto odayaasha dhaqanka oo afkooda aan ku hadlayo maxaan ku yidhahdaa xaqiiqdii wax ka soo jiro waxaa waaye in si kaliira loo sheego waxaad wanaagsan waaye dad badan dadka halkaa fadhiyay isugu jiraan qaar waxaa ka mide waxay degan yihiin waddada ciidanka militariga ay degan yihiin arbacow sidaasoo kale ganacsatada qeybo ka mid ah halkaan fadhiya uu ku jiro consayn ama cabasho waxay ka yihiin ciidanka militariga dowladda maxaa la yihahdaa ii sheeg halkaan ka shaqeeyo cabasho badanaa ka jirto hadday tahay suuqa oo maxaa la yihahdaa markay yimaadeen canqabado ka dhaco siyaabo kale waxaa u dhacaano laakiin inta badan cabashada maalmihii lasoo dhaafay tirada badneed ee ugu soo laalaabatay waxay ahayd in ciidanka militarigu dadka deegaanka degan inay konsaan ka yihiin waxaa jira ururka hadda joogo urur kale ka horreysay sidaasoo kale cabashay ka ahayeen laba ururoo kale kasii horreysay waxaan u malaynayaa dadkii runtii ciidanka halka markaas joogay ciidan aada u wanaagsan ay ahaayeen annagana waxaa xaq nagu leeyahay runta sibirba hadday doontaa ka qaraaratay wixii jiro ama xaqiiqda dhabta jirta dadka aada wakiilka ka tahay inaad sheegtid waa wax laga maarmaan oo wax mas-uuliyad maxaa la yihahdaa mas-uuliyaddana aaday u dhib badan tahay ilaah qur-aankiisu wuxuu ku leenaha carda alamaana cala asamaawaati waalardi waljibaal fa abayna ilaa aakhir ilaaya muxuu ahaa inahu kaana daluuman jahuula insaankaan qaaday mas-uuliyadda aragtay ilaahuna qur-aankiisu wuxuu ku sheegay inahu kaana daluuman jahuulan marka insaankaasaan ka mid nahay laakiin fariinta dadweynaha degan deegaanka la foole hadday yihiin ganacsatada hadday yihiin dadka maxaa la yihahdaa odayaasha dhaqanka hadday yihiin maxaa la yihahdaa wax kasta ay yihiin riboodka ama warbixinta inoo soo gudbiyaan in madaxda dowladda aan la wadaagno maanta wax badan waxaa soo laalaabatay odayaashu horteeday fadhiyaan gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare iyo wasiirka arrimo gudaha koonfur galbeed mudane cabdulaahi xaaji xasan ya sheegay inaysi degdege walunqo wada doona arrimo ku teegin deegaanka lafoole maanta inaan idin soo gaarno ayaa ilaahi subxaana wa tacaala u qadiray dhaliilaha ciidanka dhankiisa laga soo jeedinayo oo ay ugu horeyso waddooyinka xirxiran taliyaha ururka waan is aragnay waana ka wada hadalnay amarna waan ka bixinay saacaddaas wixii ka bilowdana waddooyinkii xirnaa waa ay wada furan yihiin tan labaad ee dhanka amniga tan amniga ku saabsan ayadana amar ayaan ka bixinay balse amniga laba jeer in la fiiriyo u baahan tahay dadka meesha ku ganacsanaya iyo goobaha jooga ayagana inay helaan amni waa waajib annagana saaro mar labaad middaas waxaan ka tashanay taliyaha waxaana ku tashanay in ciidamada amniga qeybahooda kala duwan oo ay booliska nabad sugidda iyo militariga oo taliyaha ururka uu ka mid yahay intooda inay wada fadhiistaan ayna ka soo saaraan awaamir ku saabsan dhanka amniga maxaa yeeley ayagaa u dhuundaloola dhankaas ayagaana naga og marka sidii xeego loo xeego lahaa ciridna uu ku badbaadi lahaa ayagaa laga rabaa anugu ciidan dowladeed ama militari haddee wuxuu naga mudnaa waa ognahay iyo meeshuu mudnaa kamana filayn mana sugayno weliba ma qabo anigu inay wada yihiin militariga oo dhanba inay dhibaatadaas wadaan oo ay caqabad ku yihiin muxuu aha nabaddii ma aaminsani qaar laga yaabee inay xorxon ku jiraan isuma hayo laakiin taasna sida guddoomiyaha baa ka jawaabaya su-aashaas haddii uu la hadlay taliyaashii meesha deganaha ciidamadoodii hadduu la hadlay muxuu ahaa askartii wixii isla meel dhigeen un baan xoojin doonaa ilaahay idinkiis inaanay soo noqon arrintaas mar kale un baan muxuu ahaa aan insha allah ku dadaalaynaa laakiin kulley waxaan gaarsiin doonaa madaxda sare ee ciidanku ha noqdo taliyaha guud ha noqdo madaxweynaha meeshii aan gaarsiin karna aan gaarsiinaynaa oo dhibaatadan jirta inaanay muxuu ahaa waxaan ku taageeraynaa guddoomiyaha gobolka iyo dadaalka uu wado insha allah